xafladda ayaa lagu furay aayado qur'aana muxaadaro diini ah iyo heesta astaanta qaranka soomaaliyeed waxaana lagu taageerayey isbeddelka siyaasadeed ee soomaaliya baarlamaanka cusub iyo madaxweynaha la doortay xasan sheekh maxamuud soomaalida ka qaybgelaysa xafladda ayaa ka kala timid magaaladan washington iyo gobollada virginia iyo maryland ee ku dhow dhow ee laysku yidhaahdo d c metropolitan area waxaana ka muuqday dareen daltabyo iyo sida arrimaha dalkooda hooye ee soomaaliya ka socda ay mar walba saameyn ugu leedahay noloshooda marti sharaf kala duwan ee xafladda lagu casuumay ayaa soo jeediyey hadallo bogaadin iyo soo dhoweyn ku wajahan hoggaanka cusub ee soomaaliya oo badnaa qabanqaabayaashii xafladdaasi ayaa iiga warramay ujeeddada xafladda ay ka lahaayeen laymoon cabdulle sabriye laymon xafladdan ujeeddadaad usoo qabanqaabiseen maxay ahayd
abow munaasabadda aan ugu talagalnay xafladdan waxay tahay in aan ku soo dhoweyno marxaladda kala guurka ah ee soomaaliya ee hadda gashay iyo hoggaanka cusub ee hadda soomaaliya ay yeelatay maadaama ay maanta soomaaliya ay ka baxday kumeelgaarkii ay haysato baarlamaan ay aqoon-yahanno u badan yihiin maanta alxamdulilaahi rabbialcaalamiin in aan haysanno madaxweyne cusub rofeor xasan sheekh maxamuud oo sidoo kaleeta ah sida aan wada ognahay nin aqoon-yahan ah oo intii burburka uu dhacayna aan marnabo dalkiisa iyo dadkiisa ka bixin maantana aan aaminsanahay inuu yahay ninka keliya oo maaragtay soomaali isku keeni kara ama isku wadi kara muumin cabdibare xafladdu waxay ka dhigan taha runtii waxay ka jawaabaysaa ee tusaalaynaysaa jaaliyadda degan d c areadiya nawaaxigeeda inay runtii aad iyo aad u taageersan yihiin isbeddelka ka dhacay dalka in laga gudbo dowladda kumeelgaarka ah oo dowlad rasmiya la helo oo madaxweyne la doorto oo baarlamaan la doorto oo haddana lagu tala jiro in ra-iisul wasaare la doo marka waxay ka tarjumaysaa ayidaad iyo saacid iyo maaragtay in taageero guud in la tusaaleeyo in loo sheego inreerdiisimtrnawaaxeegooda runtii aad iyo aad u saacidsan yihiin u ayidsan yihin u taageersan yihiin dowladda cusub ee ka dhalatay dalka soomaaliyeed insha allah waxaan u rajaynaynaa wanaag horukac nabad insha allah waa u soo ducaynaynaa intii ay xafladdu socotay ayaan la hadlay qaar ka mida dadkii ka soo qayb galay oo iiga warramay dareenkooda ku aadan xaaladda soomaaliya iyo sida ay u danaynayaan inay dib ugu noqdaan magacayga waxaa la yidhaahaa aamina nuur iikar sheekh suufi soomaaliya waad aragtaan mushkiladaha ka jiro dhibaatooyin badan baa ka jiro qurbajoog baa tahay ma is leedahay waxyaabaha ka jira waydinka niyad jabinayaan mayo wax dhammaan doono waa hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaan jecelnahaa inta ku geeriyootina allaha naxariisto annakana insha allah waan iska nabad noqon doonaa ilaahay idinkiisa meeqasara halkan joogtay waxaan joogaa dhowr iyo toban iyo toddoba sana umalaynaa ma noqonaysaa caawa haddii la yidhaha caawa wiig ma sugaaya xataa walaal adigana qurbajoogtaad ka mid taha haa walaalo imis sana waddanka joogtay shaniyo labaatan sano haye dareenkaaga ma ku jiraa inaad dib u laabato haddii ilaahay yidhaahdo waa u taaganaa waxaan sugayna keliya inta yar ee dhiman in la dhammaystiro insha allah kulligeenna waa noqonaynaa soomaaliyao dhan cid qurba ku haraysa ma jirto haddii ilaahay yidhaahdo wax kastaa way dhammaanayaan biidni illaah waana aaminsannahay inta yaree harta soomaalina waxaan rajaynaynaa caruurtaa yaree dhammaanaysa isqarxinaysaba waa kuwayagii inay soo waantoomaan dowladda taageeraan ilaahay idinkiisa u soo jeestaan waddankayna annagu leenahay oo aan wax ka qabsanno oon dhisanno oon heshiinno ilaahay hainoo garto dhammaanteenna wayna iska imaanaysaa wax kasta waxay leeyihin waqti waqtigii wuu dhammaaday soomaali markaa nabad bay u taagantaha biidni illaahi alkariim magayga waxaa maxamed cusmaan maxamed saddex iyo labaatan sano wadankan waa u baahana inu nabad noqdo insha allah wax dhibaatana ma ka dhici doono waana ku noqon doona haduu ilahay idmo walaal marka hore magacaaga ii sheeg aniga cabdulqaadir xaaji ibraahim baa la yidhaahdaa cabdulqaadir imise sana ayaad waddankan joogtay waddankan waxaan joogay hadda adigu ilaa labaatan iyo laba sano wallaahi anigu haddee ganacsatadii xamar deganaydee xamar ka soo baxday baan ahaa dalkana sidii weli baanu dhegtu noo taagan tahayoo inaan ganacsigannagii iyo warshadahayagii iyo dhulkayagii dib ugu noqonno waanu intaa sugaynay laakiin arrintan hadda soo korodhay waxay noo keentay aad iyo aad ididiilo oo neecaw inay soo dhowaatay wakhtigii aannu dhulkii ku noqon lahayn oon magaaladeedii xamar ahayn dib ugu noqon lahayn ayaa aad iyo aad hadda aan u dareemaynaa inay aad iyo aad u soo dhowaatay dareenka guud ee soomaalida meel kastoo ay joogaan ayaa u muuqda mid xambaarsan rajo iyo yididiilo waxaana qaarkood ay kuu sheegayaan in qaraxyada argagixiso iyo ammaan xumida weli ka jirta soomaaliya aysan ahayn mid niyad jebin doonta ma aha qurba joogta soomaalida oo keliya kuwa qaba dareenka ah in soomaaliya ay cagta saartay dariiq cusub oo u horseedi kara nabad waarta iyo dowladnimo taabagasha oo shacabka soomaaliyeed ka saari karta dhibaatada ragaadisay muddada labaatanka sano ka badan tan iyo markii la doortay madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa dhambaalo kuwa la mid ah oo bogaadin iyo dhiirigelin isugu jirta ay ka soo yeerayeen madaxda dunida waxaana muqdisho ku qulqulaya dibnaasiyiin ka turjumayay dalakooda oo doonaya inay si wanaagsan ula ambaqaadaan soomaaliya oo ka baxday ku meelgaarnimada islamarkaana yeelatay hoggaan cusub